Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalkeeda heshiisiinta dawlad-goboleedka Jubbaland ayaa kismaayo ku qabatay shir ku saabsan wada tashiga iyo xaqiijinta barnaamijyada adeeg dejinta ee degmada Kismaayo. Kulanka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose degmada Kismaayo iyo qaar ka mida wasaaradaha uu quseeyo barnaamijka adeeg dejinta oo loogu talagalay in waxbarashada iyo sidoo kale caafimaadka lagu kabo. Agaasimaha Waaxda Maamulka iyo Maaliyadda ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland Axmed Maxamed Cabdulaahi ayaa faahfaahiyey muhiimadda kulanka.
oo ay ka mid tahay madaxda degmada madax ka socota wasaaradda caafimaadka iyo madax ka socota wasaaradda waxbarashada shirkan maanta wuxuu daaranaan doonaa wadatashi ku saabsan xog ururinta aanu sameynayna bishan march taas oo daaranayd iskoolaadka iyo xarumaha caafimaadka ee babliga ah oo aan u rabnay maarata in loo sameeyo adeeg daadejin haddii alla idmo sanadkan marka shirkani wuxuu focuska saari doonaa ama uu xoojin doonaa warbixintii ka soo baxday tiimka wasaaradda arrimaha gudaha kaas oo lagu soo bandhigay baahiyaha iyo maaragtay baahiyaha jira taa waana lagu laba faguri doonaa halkan shirkan isla shirkan waxaa lagu ansixin doonaa wixii aanu soo saarnay inuu sax ahaa iyo in kale kadibna gacantaag iyo wuxuu noqon doonaa xaqiijin waxaan si wada jira marka u xaqiijin doonaa baahiyaha jira ee aan anaguna soo qorray oo aan ka soo qorray health centreska iyo iskoolaadka babliga sidaan idin sheegay